الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد waxaan ku jirnay weli baabulqasli iyo axkaamtiisii waxaanan soo garnay qabaysyada sunnada ah halka mualifku yihi watutbicu lxayda bimiskin walwilaa masnuunuhu xuduuru jumcatin kala caydayni walifaaqatu lislaamu walkhasfu listisqaau walixraamu dukhuulu makata wuquufu carafa والرمي والمبيت بالمزدلفة وغسل من غسل ميتا كما لداخل الحمام أو من حجم والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر ويكره الدخول فيه للنساء إلا لعذر مرض أو نفسا وقبل أن يدخل يعطي أجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته هل كان مؤلفك رحمه الله تعالى وحن صومرني oo ugu dambeysay waxyaabaha sunanka ah ee markii janaabada laga qabaysanayo ama qabays waajiba qofku uu qabaysanayo waxyaabaha sunanka ee habboon baynu soo marnay sunankii baa waxaa ugu dambeeyey xaydka markay gabadhu ka qabaysanayso si aan riixiya waxba uga harin inay wax carfoon oo cadariya ah oo riixdii iyo wixii ka hari lahaa qarisa ama baabi'isa inay sunno tahay inay raaciso sida nabiguba calayhi salaatu wasalaam xadiidka caaisha gabadha ugu faray iyo qabayska inuu wada xiriiro oon la kala goynin oo aan la kala reebin ama aanu kala ingegin halkana wuxuu ka bilaabayaa masnuunuhu qabayskiis kuwiisa sunnadiihi xuduuru jumcatin weeye dhowr iyo toban qabays oo qabays mustaxab ay wanaagsan tahay farad iyo waajibna aan ahayn oo halkan ka bilaabay tirintooda midka koowaadi wuxuu yihi xuduuru jumcatin jumcada xaadiritaankeeda in loo qabaystaa ay sunno weeye in lays amroo jumcada in loo qabaystaay nabiga way ka soo aroortay sala allahu alay alih wasalam bal xadiidka abi saciid iyo keyrkii waxaa ka soo aroortay nabigoo ka sugan inuu yihi qasliyo wusli yowmi ljumucati waajibun calaa kulli muxtalim qof kasta oo qaan gaaray dabcan jumcadana imanaya inuu qabaystaay waajib farad ah weeye lafdigaa wujuubkaay waxay fuqahadeena shaaficiyadii jamhuuru ahlilcilmi ku xambaareen inuu min baabi sunna yahaye aanu min baabi wujuubi ahayn waxayna u deliishadeen xadiidkii samura radia allahu canhu wa ardaahu ee nabigeena ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam ee uu nabigu yihi man tawada'a yowma aljumucati fa biha wa nicmat waman iktasala falguslu afdal jumcada ninkii weysaysta fa bihaa waa ku filan tahay wa nicmat waana khayr khayrna waa leedahay hase haatee ninkii qabaystaa ka fadli badan in nicmo iyo fadli lagu sheegay weyse lagu gaabsaday qabayskuna ka sii fiican la yidhi baa laga gartay inuusan amarku wujuub ahayne amarku lilistixbaabi yahay awaamirtan adkaynaysana qariinadiiy astaanta wujuubka ka leexinaysa ayaa xadiidkaas loo daliishaday culimadu raxmat ullaahi calayhim saa darteed qabaysyada sunnadaa midka koobaadi jumcada in loo qabaysta weeye waxay yidhahdeen cilladda ku jirta in la qabaysta jumcada iyo xikmadda ku jirtaay sabab iyo cil uu leeyahay sababtaasi waxay tilmaamaysaa in meelo badan oo sababtii iyo cilladii laga helay oo shabbaha ay sunno noqotay in la qabaysta qiyaasan laa nasan jumcada waa nas cilladiiyo sababtana waxaa weeye ijtimaaca dadka isu imanaya marka la isu yimaado dabcan dadku meeshay isugu yimaadaan shiir bay leedahay haddii markaa jirka iyo dharku aanay nadiif ahaynna wax badan oo dhibay geystaan masaajidda jamaacaadka la isugu imanayana wax kastoo ur iyo suudh ama shiir ah oo dadka dhibaya waa ka horeyba loo diiday oo cumuuman waa loo diiday oo nabigu waa kii masaajidka ka reebay qofkii basal iyo toon soo cuna oo layidhi geedan khabiisada ah ee urka xun ninkii soo cuna nabigu waa ki yidhi falaa yaqrabanna masaajidana masaajidda yaanu naga soo agmarin ninkay ka soo uraysa basal iyo toon riwaayadka qaarkoodna waxay ku sugnaadeen qofkii isagoo labadaas soo cunay ka uraysa masaajidka soo gala inta masaajidka nabiga laga saaro oo laga cayriya ilaa baqiic la geyn jiray intii ni tagtay waad aragteene almasjid innabowi iyo baqiicna qiyaastii waa iska boqol mitir boqol iyo labaatan boqol iyo soddon qaybtii asalkaan ka hadlaya tawsicadan dambe ee fahad kama hadlayo ee qaybta dambe gidaarkii baqiicba ku dhowaatay qaybta hore imaamka iyo musallaha iyo qabriga ay ku yaallaan qaybaha hore marka laga xisaabo boqol iyo labaatan boqol iyo konton mitir meelahaas isu jiraan halkaasaa la geyn jiray baa layidhi qofkaaba la cayrin jiray masaladaasi waxaa loo cayriyey urtan ka imanaysa dadka dhibaysa malaa'igtii imanaysa masaajidkana waa dhibaysaa oo nabigaaba ku cileeyoo yidhi fa ina almalaa'ikata tata'adaa maa yata'adaa minhu banuu aadam bani aadamku waxay dhibsadaanba malaa'igtuna waa dhibsanaysaa halkaa ur iyo suudh baa la diidan yahay iyo sheer culimmadu waxay u qiyaasteen wax kasta oo sidaasoo kaleeta oo qofka ama xaalad qaarica la soo darsa ama marad iyo xanuun daa'ima noqda inay waxaasi tahay cudur hadduu marad yahay uu jamaacada uga hadhi karoon jamaacadii kuwuju waajib ku noqonaynin waxaa la eegayaa jawiga jamaacada la ysugu yimid waxay dhibsadaan aan la arag tii guud waxaa labeeyey qabayska jumcada daliil gaara ku soo arooray oo asalkii amarka jumcada la is-amray bay caaishaiya keyrkood warinayaa nabiga sal alla alay wasalam dadku min alcawaali xaafadaha koray ka iman jireen waana la soo lugay jiray way soo dhididi jireen inta aanay jumcada gelinna qaybo ka mida nabigay soo salaami jireen ay soo mari jireen markaasaa shiirkii dhididkii ka soo baxaya bay caaisho tilmaamaysaayoo waxay leedahay mila juluudi da'ni harag idaad moodaa shiirka dadka ka soo baxaya markaad eegto kaasuu nabigu wuxuu yidhi alaqtasaltum liyowmikum haada rmayow maalintan oo kale laysu imanayo maad soo qabaysataan isu soo nadiifisaan halkaa waxaa laga gartay qabaysla'aantan meesha waa laysugu yimid cibaadahana loo yimid qabaysla'aantani shiirka qofka ka imanaya ayaa dadka dhibaya waxaa loo qabaysanayaa inuu jirkaagu nadiif ahaado dadka aadan soo shiirin dhididkii iyo wasakdii iyo markay isqabtaan shiir aadan kaa dhalanin asalka taasaa laysu amray cagsigeedaa haddaba la sunno noqotay oo jumcadii waxaa la yidhi waxaa aada sunno si gaara u ah cadar iyo wax carfaya inaad soo marsato oo xatii wax yar xataa kilkili iyo shiiraan wixii wax qarin karaa la rabaa intaa waxaan usha u leeyahay waxaa muhiima inaad ogaato jamcada qabayskeedu maadaama masaajidkee la ysugu imanayo sababta iyo cilada loo yiri waa shiirka xikmadda ku jirtana waa dadkii khushuucdii iyo cibaadadii inaanay ka mashquulin halkaa waxaad ka eegi kartaa mar kastoo tajamuc cibaado la ysugu yimaadaay sida jumcadoo kaleeta cibaado la ysugu yimaado dadkiina waa isu yimid cibaadana waa la gudanayaa oo de lama kala tegi karoo ninkii wax dhibsadada iskama dhaqaaqi karo ilan salaadii marka lasoo wada fadhiistay iyo khudbadii khudbadii ma hadli kartid hadday hareeraha qaac kaaga soo kaco khudbadii ma dhegaysan kartid salaadii kama tegi kartid cibaado kastoo jaamicaah dadka makaan ku jamcisay oo ninkii raba aanu iska tegi karina inuu ku cibaada gutaa ay laasim tahay tawqiidkuna uu waaxid yahay oo hal waqti dadku isugu imanayaan waxaa dhici karta nafsulmushkila dhici karto shiirkii iyo qaacii iyo khushuucla-aantii iyo cibaadadii oo laga mashquulo way dhici kartaa qofkiina waktigaas iyo makaanka waa ku qasban yahay waktiga iyo makaanka waa qasab dadka inaad la gudatana waa laazim shiirtiina waa ku dhibaysaa fa ashbahat iljumuca namaadistaasoo kaleoo tiro badan oo qiyaasan cala aljumuca aan dhihi doono innagoon hoos usii gelin baa inoo iman doontee qiyaaska aan u jeednaaye taa weeye culimmada ay u jeedaana faham waxaa kaloo lamida kilaa ciidayni labada ciidoodba ciidulfitriga iyo ciiduladxaadii labadaba in la qabaystana waa sunno ikhtisaalka iyo qabayska yowmulciidi in la qabaysto ama ciidulfitri ama ciiduladxaa kilaa ciidayni wa kilaa ciidayni labada ciidoodba in la qabaystana sunno weeye cali bn abi aalibna asar baa ka sugan uu ku tilmaamayo inay maalintaa in la qabaystaaye waxyaabaha sunanka ah ka mida waayo waxaa la weydiiyey qabayska qabayska qabayska sharcigaa waa kee wuxuu yidhi maalinta jumcada iyo maalinta carafa wa yowmu naxri waalfitri labada maalmood in la qabaystaa loo baahan yahay wa qiyaasan cala aljumucati maadaama ciiddii cibaado salaada oo laysu wada yimid oo dadkii shiirkii wada dhibaya ay tahay tanna cibaado salaad oo laysu wada yimid oo la wada gudan oo dadka shiirka dhibaya ay ahayd qiyaaskaasi ciladiisii waa daahir oo isna way muuqataa sunnadha marka waalifaaqatu markaad miyirsato haddii qofkii miyir beelo oo xanuun la miyir beelo xanuunkaasi ama jin ku dhacay ha noqdo ama xanuun qardi iyo ka tanbadi soo qabatay ha noqdo ama camaliyad lagu samaynayey daawo la siiyey ha noqoto qofka hadduu miyirkii ka tago oo uu soo baraarugo inuu qabaystaa sunno ah waxaana asal xadiidkii caaishae bukhaari iyo muslim nabigu fii maraadi mowtihi sala allahu alayh alih wasalam uu xanuunsanayey salaaddii cishaha markii la gaadhay wuxuu yidhi dadkii ma tukadeen kaasaa la yidhi maya aday ku sugayaan istaag buu isjiri uu dhacay wuu miyir beelay fa umiya calayhi cabbaar buu miyir laa wuu soo miyirsaday markaasuu yidhi dadkii ma tukadeen markaas waxaa la yidhi maya adaa lagu sugayaa wuxuu yidhi baafka biyo igu shuba markaasuu qabaystay istaag buu isyirioo salaada dadka tuki uu dhacay haddana waa miyir beelay cabbaar markii intuu suxsanaa buu soo miyirsaday wuxuu yidhi dadkii ma tukadeen waxaa la yidhi maya adaa lagu sugayaa biyo ii keena buu yidhi baabka igu shuba waa qabaystay aakhirka ilaa yihi muruu abaabakrin falyusalli binnaas dadka ha tukiya abubakar u sheega halkaa waxaa laga garta nabigu laba ilaa saddex jeer baa mar walba markuu soo miyirsado dacuu lii maaan fi lmikhdabi baabka biyo igu shuba uu lahaa marka markuu miyir beelay ee miyirsaday buu nabigu qabaystay ku celceliyey weliba taana waa sunno alislaamu walislaamu qofku marka uu soo islaamo isagoo gaal ahaa ama gaal asli ah ha noqdo ama gaal ridoobay ha noqdee hadduuba islaamnimo soo galo inuu qabaysta iyadana sunno weeye wa qiila bilwujuubi waajib weeyana la yidhi asalka waxaa loo daliishaday inay ma'muur tahoo la qabaysto laba xadiid baa ka mid a qisadii qays ibni caasim marka uu soo islaamay laba qidacduu lahaa mid waxaa weeye ilaa sideed mise toban naagood buu qabayo afar ka doona waa kii la yidhi baabunikaax baa lagu keenaa markaas midda kale nabiga amre alay slam waqtasiil qabayso qisada labaadna waa qisadii sumaamata bni usaalin isna soo qabaysa la yidhi uu soo qabaystay wey amar weeye amarkaa maxaa wujuub looga dhigi waayey waxay leeyihiin fuqahada jamhuuru ahlilcilmi raxmat ullaahi calayhim amarkaa qariinada iyo calaamadda wujuubka ka leexisay waxaa weeye intii saxaabo soo islaamaysay safar iyo nagaadi dad kale oo la amray oo qabaysta la yidhi ma jiraan dad badan baa intay soo islaameen iyadoo xataa jihaad dagaal loo sii socdo bay ku dhintaanba jihaadka sida ninkii nabigu yidhi camila qaliilan wa ujira kaiira kaiiran wax yarna waa camal falay ajir badanna waa helay kuwa sakara kuwa sakaraada baa nabigu dhihi jiray qul laa ilaaha ila allahu qaybta tiraahdana ha loo qabeeyo ma dhihin sidii wiilkii yahuudiga ahaa qisas badan oo saasoo kaleeto oo tiro badan baa tilmaamaya in amarkani wujuub aanu ahayn saasay jamhuurta ahlucilmigu yidhaahdeenoo fuqahada shaaficiyada ay ka mid yihiin waalkhasbu markii qorax iyo dayax madoobaad dhaco waayo salaad baa sunno ah qorax iyo dayax hadday madoobaadaan salaadaana jamaaca jamaaca laysugu yimaadaa oo nabigu alay slam wuxuu yidhi in qaab dayax iyo qoraxdu aayataani min aayaati illaahi laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaatih faidaa ra'aytum dalika fafzacuu ila asalaati salaada ku carabir waana baab inoo iman doona nabiguna markii uu arkay asalaatu jaamica intuu yidhi salaadu waa jamaace halasoo wada baxa la yidhi baa la tukaday salaad jamaaco oo weliba dheer baa la tukanayaa oo qiraa'adeeda la dheeraynayo oo weliba qaabka salaadaha kale ka duwan jamaacadiina waa la helay cibaadana waa tahay dadkii isu yimidna shiirkii iyo wixii waa dhici karaan alelahi markii salaatu kusuuf iyo qoraxmadoobaad loo socdo qiyaasan calaa salaati aljumucati iyadana qabayso dadka intaad dhibi lahayd ee qiraacadan iyo sujuuddan iyo rukuucdan dheer dheer aad tashwiishin lahayd fasaadin lahayd waalixraamu marka la xiranayo alistisqaau sax alistisqaau iyo walistisqaau roobdoontii roobdoontu waa baabu salaati listisqaa inoo iman doonta roobdoon soomaaliga maaha caruurta looxa madaxa loo saaree la wareejiyo carabcadaha la sameeyo ama burdiya mawliid la akriya ma aha waa salaad jamaacoo la ysugu imanayo dadkiina lasoo saarayo oo hiyaaba badlatin dharkii lagu shaqaysanaya kusoo baxa nabiguna uu salaada aaday mutakhashican mutadarican mutabadilan salaad baa la ysugu yimid iyadana salaadiina jamaacadan ay ku gudantaa khudbo iyo ducay leedahay dadkiina inay ka wada qayb galaan baa la doonayaa oo salaad dadkii isugu yimid cibaadadiia soo shiirkii jumcadoo kale kama dhici kara jumcadu maxay ahayd soo salaad dadkii cibaada la isugu yimid un ma ahayn qiyaasan cala aljumucati iyadana qabayska sunno ka dhig qiyaasan laa nasan waalixraamu xajka markaad iyo cumro xarmanayso iyada nabiga ay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaamo in nabigeennu markii uu xarmanayo uu qabaysan jiray xadiid ibni cumarna waa laga wariyey xadiid la yidhaha ninka la yidhahdo xadiidka zayd ibni haabitna wuxuu leeyahay nabig ala sl markuu xarka xarmana xarmanayey tajarada liihlaalihi wakhtasala marki maryaha intuu iska dhigay buu qabaystay dabcan maryahan inaad dhigtana waa ku qasban tahay sababtoo markaad xarmanayso laba goo inaad xerato wey waanaad shaatigii bixisaa oo kastuunkii iyo funaaladii siibtaa oo sokisyadii iska tuurtaa marka tajarada marka lagu leeyahay dharkii baa la iska bedelayaa labadii gooy ixraamka tobaya ixraambaad xiran inaad qabaysata waa sunno oo nabiga ay ka sugan tahay sala allahu alayh ali wasalam intaas waa imis jumcadii ciideynkii ifaaqadii islaamkii khasfigii istisqaa ixraam toddoba sooma ciideynka haddii laba dhig laba laga dhigana waa sideed haddii ciideynka hal mid laga dhigana waa toddoba dukuulu makata maka gelitaankeeda xaj iyo cumro markaad soo xiratay eed min almiiqaati ka soo xiratay eed soo qabaysatay kadibna maka markaad gelayso iyadana qabaysku waa sunna oo ibnu cumar baa wuxuu leeyahay nabigu xadiid uu leeyahay min asunnati waxaa ka mida inaad u qabaystaan oo qofku u qabaysato hadduu doonayo inuu xaj iyo cumro xirto waidaa araada an yadkula makkata waana xadiid saxiix aar saxiixa ka sugan ibn cumar min asunati mar hadduu yihina waa marfuuco nabiga ala sl loo tiirinaya oo marfuuca xukman qeybta musطalaxa lagu yihahdo weeye oo culimmada lafteeda lafdigan min asunati ay ku miisaaliyaan qowl saxaabiyi min asunati aw naxو mirnaa xukmh الrafc walow bacd الnabiyi qaalahu bacsuri calى الصaxiixi wahwa qowl اkari oo kii craaq lfidisa ku lahaa marka maka gelitaankeedana waa sunno sugan in nabigu qabaysay sala allahu calay wasalam waxay yidhahdeen xikmadda ku jirta maka markaad soo gelaysa adoo muxrima waxaa la filaya inaad tawaafkii iyo sacyigii bilowdo wey tawaafkii iyo sacyigana waxaa la qiyaasee la filaayay in meesha dad tawaaf iyo sacyi ku jira buuxaan wey marka dadkii wadnaha ha goynin ragcataynka tukanayay iyo kuwii tawaafay iyo kuwii sacyiga ku jiray inta adoo intaa soo socday shiirkaagu u dhibi lahaa ka qabayso si fiican isu nadiifi adoo nadiifoo daahira tag marka wuquufu carafa carafa istaaggeeda iyagana in la qabaysta waa sunna iyadana waa makaan waaxida oo fii waqtin waaxidin cibaado laysugu imanayo oo loo buuxinayo ninkii tagayna waa arkay carafo maalinka la tago dadku meel la kala mara ma laha banaan yaroo carafoah baa laga yaabaa laba milyan oo qof inay isugu yimaadaan waa xilliga soomaalidu hayse yidhahdaan oo kaleeto weeye ushaad kor u tuurto dhul ku dhici maysa yidhahdaan dadka badnidooda dadkii sidaas ahaa masaajidka haddaad tagtana masjidka curana haddaad tagto qaybna carafo ku jira qaybta dambe qaybta horena waadii curana iyo qaybta musdelifa raacsan yahay haddii aad tagtana iridda si loo galaaba dhib iyo rafaada saa darteed iridda wareegtaa loo furaa ninkaan aqoonin ma galo kanaa la furi markuu ku soo dhow yahaa la xiri ka kanaa la furi orod buudhiisa gaarin baa la xiri marka lama orordo kanaa lagu jiraa furitaanku wareegu uu soo gaadhaya kolba dhowow hadao mid ku orordo midna waado gaarin baa lagaa xiri maanta o dhan marka la galana gudaha soka waa buuxa laakiin gudaha shadaa u dhaadhacdo meelo banaan baad u tegi maa qaarkood meelo sajaayadadood iska seexata xataa waa tegi gudaha shishe hataa u dhaadhacdo laakiin dadku inta sokoy isku buurtaan halkaas zaxmadda intaa la egna iyadana yowma carafa wuquufu carafa inaad u qabaysataa waa sunno xilladii weeye calina qabayska qabaysah waa ku yihi yowmu ljumucati wa yowmu carafata wa yowmu naxri waalfitri baa calina ka sugan radi allahu canhu ardaahu waramyu dhagax tuurka maalinka jamaraadka la tuuranayana iyadana waa sunno buu ku leeyahay in la qabaysto jamaraadku wakti go-an bay leeyihiin oo la tuurto ama maalinta tobnaad ha noqoto ama saddexda maalmood ee dambe ama laba maalmood ciddaan dhamaynaynee tacajul samaysa ha noqotee wakti go-an bay mar walba leedahay dadka dhanna waktigaasay soo wada aadaan maalinka tobnaadna waa meesha ugu daran ee lagu dhammaado ee lagu baaba-a wey waagii hore haddaa la waasiciyo waxaa dhici jirtay inayna suuragal ahayn inaad jamaraadka subaxa tobnaad tuurato ood ka soo baxdo adoon meyd ku istaagin jiiray dee seen loogu dhimanaynin qolyaaba wadankoodii uga yimid inay jamaraadka ku dhintaan oo isaga maantaba markuu jamaraadka soo gelaya dhima inuu dhinto rababa soo dardaarmay xoolihiisii soo qaybiyey isagoo nool la soo dhaxlay baa jira shibulqaar alhindiya nin dad ka yimaada walidaalika boorsuu soo qaadan bacweyn buu soo qaadan madaxuu gashan hadduu rabo halkan luquntuu gashan si loogu istaago oo loogu jiido markaa intuu dhaca loo dulmaro isagaabaamargis gacanta ku wataaye idinku waxaa tirahdeen dad dagaalamay umbaa isqarxiya kuwaas isqarxis kalama yaga cajiiba weye waxaad arkaysaa nin baa si uga soo bixi ama dad baa qaban oo ka soo saari isagoo banaanka fadhiyo ooy aad arki inaan ku dhintaan rabi dadaan ogeyn baa garabkii soo qabtay maxay iga soo saareen adna dhimashadii baad ka cararaysaa nina keliya ku dhintay ooya marka jabaraadka waxaan uga jeedaa jaamka iyo zaxmadda intaa la eg baa ka jirta meesha inaan lagu dhibsanin oo dadkii aan ku dhibsanin bal jabaraadka qaarkood marka laga dhaqaaqo waxaa sunnaha gees inta loo istaago in la ducaysto meeshii waa meel kooban dadkiina waa badan yahay halkaan istaaga ku ducaysa tidhaahdo laba boqoloo qof baa hareerahaaga adigana taaganoo ku ducaysanaya haddii wax qaaca kaa soo fakada dadkii ducadii xataa ood ka mashquulin soo maah waa cibaado wakti go-an iyo makaan go-an la isugu yimid jamaaco badanna ay yihiin dadkii qiyaasan cala aljumucati dheh iyadana wاlmabiito in la baryo bilmusdelifati la baryo iyadana qiyaasan cala اljumucati musdelifana waa meel yar oo kooban oo dadka maba qaadaba dhulkii banaanka intuu buuxsamo baabuuraha dushooda la sexdaa ilaa dadka markay qaadi weydo la yihaahdo waxaa banaan mino inaad ka seexataan meeshaad musdelifo barya waayo meel idin qaadaa malaha musdelifo marka la baryaya marka banaanka gaarigu markuu idinku daadiyo koox koox baa derin yar baad saddex afar qof madaxa ku wada saaranaysaan haddana musqulo waaweyn baa lagu sameeyey oo meelaad biyo isku shubta way leedahay alele habeenkaas dadkii waa la alla isbaday oo dadku waa aad baa loo buuxaa meeshee wuxuu ku leeyahay waa tajamuc cibaado la isugu yimid dadkuna hal waqti iyo hal makaan isugu yimaadeene intii lagu dhibsan lahaa ood cibaadada ka tashwiishin lahayd qiyaasan cala aljumucati iyadana qabayso waaslu man asala qofkii dhaqa inuu qabaysto mayitan meyit qofkii dhaqa qofkii meyd dhaqana inuu qabaystaa laga rabaa oo nabigu calayh salaatu asalaam mar uu amray wuxuu yidhi man asala mayitan falyaktasib ninkii meyd dhaqaay ha qabaysto waa xadiidkaa wareen axmed abu daawud iyo tirmidi wariyana saxiixa ahaa wey xadiidkaas amar weeye maxaa waajib looga dhigi waayey xadiid xaakim iyo bayhaqi wariyeenoo ibnu cabaas baa jira laysa calaykum fii gusli mayitikum guslun idaa qasaltumuuh meydkiina haddaad dhaqdaan qabays waxba waajib idinkuma aha faina mayitakum laysa binajisin meydkiinu najaasa ma aha waxasbukum waxaa idinku filan an tagsiluu aydiyakum gacmaha inaad dhaqdaan baa idinku filan xadiidkaasaa ibnu cabaas ka sugan cinda albayhaqiyi waalxaakim kaasaa wuxuu tilmaamay amarku amru wujuubin meehee amru nadbin weeye kamaa lidaakhili lxamaami kamaa yustaxsanu sida loo sunneeya qabayskii lidaakhili lxamaami ninkii sawnada gala xamaamku waa curfigii carabtana waa jiri jiray haddana magaaladeenna waa ka jiraa sida uga jiri jiray iyo siduu hadda magaaladeenna uga jirana wax badan baa isshabaha xamaam waxaa la yidhahdaa meelaha biyaha kulule uumiska loo tago ee qofku inta uu galay inuu dhiido u tagaa la yidhaahdaa hadda sawna baa la yidhahdaa maalun intaad gasho ama electricity ha ku shaqaysa keligii ah ama biyo kulul ha wareegayaane intaad gasho albaabka jig lagaaga siiyo umbaad adiga dhanba kulayl qoyiyo lafaha qabowi kaaga jira kaa baxayo taasaa xamaam la dhihi jiray iyadoo hoolal waaweyn ah oo albaabka loo soo celin oo kulayl laga wada doonayo bay xataa xilligii nabiga jiri jirtay sala allahu alah ali wasalam waxada maanta bilowday ma aha alxamaamaat baa la dhihi jiray halkaa markii la galo intaan islaamku hufin carabtii iyo dhaqankii hore wuxuu ahaan jiray meesha marka la galo halkaasaa maryaha la wada dhigan jiray oo raggu iyagoo wada qaawan baa meesha la wada geli jiray innaga dhaqanka soomaaliyana waan soo gaarnoo togaga iyo webiyada marka lagu dabaalanayo iyo badda dabaasha marka loo tago iyadoo raggu wada qaawan yahay waa la wada dabaalan jiray waan soo gaarnay sooma kolba aniga int intaan anigu ugu yarahay soo gaadhay intaga yarada garan maayo saasoo kale ay carabi ahaan jirtay xishoodna ma jirin waxba lama kala qarsan jirin walidaalika shuruud lagu xiri doonaa xamaamkaa markaad gasho marka adiga dhan waad ididi markaaad idita jirkaaga dhacaan badan baa ka soo bixi dhacaankii badnaa ee kaa soo baxay haddaad arka iska xirato wax yar kadib shiirkaaga wax ku ag fadhiisan kara labaad saa darteed waxaa sunnaa markaad xamaamka is-ididinta ah ka soo dhamaysato inaad qabaysatood biyo isku shubto oodan shiirkaaga dadka dhibin waayo waxaa dhici karta inaad dad gaari la soo raacdo waxaa dhici karta inay markiiba salaadii intay ku qabato masaajid aad soo gasho waxaa dhici karta inaad dad meel munaasabada dhex timaado qofkaad banaanka ku salaantaba ilan idid aad u badan oo jirkaaga ku ingegay baa kaa yimide inuu qacsiyaa dhici karta oo qofkii wax dardaro sidaas darteed wakamaa yustaxabu lguslu sidii loo suneeyey lidaakhili lxamaami meelaha la ysku uumiyo la isku kululeeyo qofkay gala hadda ma la geli karaa meelaha sidaasa minhaaj lama hor ordee beyd kadib ku imanbsooiaa soo socoto aw man xujima qofkii la toolo toobin qofkii la toobo isna inuu qabaystaa sunno ah arrintaa wuxuu u deliishadeen fuqahadeennu xadiid daciifoo min xadiidi caaishata imaam abu daawuud uu ka wariyey sanadkiisana uu ku jira nin daciifu lxifdi oo muscab ibni shayba la yidhaahdo xadiidkaasaa caaisha waxay leedahay nabigu sal sl wuxuu ahaan jiray yaqtasilu min arbacin afar buu ka qabaysan jiray afartaa waxaa ka mida wa min alxajaamati toobinka nabigeenu toobinka waa istoobi jiray aadna waa u ammaanay awqaatna waa u sameeyey ayaamaha iyo taariikhahu tirada bisha iyo maalmuhuba wax badan bay saamayn ku leeyihiin waxtarka toobinka waxaa saamayn ku lahoo kaleeto xanuunka ku haya iyo meesha lagaa toobayo kutub baa laga qoray waxay nimanka dhakhaatiirta iyo galbeedku iska dhega tiraanba hadda isbitaallay u fureeno iyadii laga maarmi waa nabiga alay slam waa kii lahaa haddii waxyaabaha ad isku dawaysaan dawo uu leeyahay fa fii alaaatin sharbata casalin wa sharطata maxjamin wa kayata naarin tusiibu mawdica daa waa naa umatii can ilkayi saddexdaa dawo ugu fiican kabamalaba iyo dhiigka daadin toobina iyo dab meeshii xanuunaysay ku aada ummaddaydana dabka iska daayaan leh walidaalika masalkii waa ku noqday aakhiru dawaa'i ilkayu markii wax kasta laga soo quusto meesha xanuunaysa dab baa lagu dhajiyaa laakiin waa nin yaqaano oo dabka sida loola beegsaday yaqaana waa inuu yahay marka waxaan uga jeedaa man xujima xadiidkaasay u daliishadeen xijaamada waa xadiid daciifa qaarkoodba waxay ku cileeyeen qaarkood baa waxay ku tacliiliyeen baan leeyahay sababta xajaamadu waxay yidhaheen waxay shabbahdaa kaistixbaabi alwuduu'i min aljanaabati way janaabada waxay dhaheen markaad ka weysaysataay nooc soo yar biyirsiiye awood soo noqoday qayb ka qaadataa xajaamaduna markaad qabaysato jirkaagii diibso qabsiya nooc taaqiya awooduu yeelan bay yidhaahdeen calaa kulli xaal istixbaabkeeda asar ahaan xadiidkaa daciifkaa lagu saleeyey wاlgaslu fi اxamaami jaaza lidakr maca satri cawrati wagadin lilbasr raggu xamaamka inay galaan wاlgaslu qabayska fi lxamaami lagu qabaysta meelaha la isku kululeeyo ee koox kooxda loo galaay jaaza waa u bannaan yahay lidakari ragga maca satri cawratin isagoo cawradiisa asturaya wagadin lilbasari indhahana ka laabaya cawrada dadka kalena aan fiirinayn labadaa shardi haddaad fulin karto waad geli kartaa habal lagu jira meeshii ama adigu dad ugu tag ama ha lagugu yimaado ama wadagala mar meeshaa lagu wada qabaysanayo xamaamkana waxaa lamida meela lagu wada dabaalanayiyo dadkii banooniga soo ciyaaray ama ardaydii waxoogay soo ororoday meelaha waaweyn ee tuubooyinka furan ee banaanka si siman intay u istaagaan ku qabaystaan labadan haddii la hela dhimala maca satri cawratin waqadan lilbasar haddaad cawradaadana asturato oo nabigu calayi salatu wasalaam waa kii yidhi cawradaada hafaydin ixfad cawrataka cawradaada ka ilaali inay arkaan wixii xaaskaaga owmaa malakad yamiinuka maahan dadka cawradooda qadulbasarna qur-aankaabaa laynagu amray nabiguna si gaar u magacaabo wuxuu yidhi cawradaada cawrad qofku ma banaana ilaa cawrati rajuli inuu eego qofkana qof kale cawradiisa inuu eega ma banaana mar haddayna banaanayn haddii uu wixii jaayiska ahaay inaad saa ugu qabaysataa shuruuddii aada oofin weydo xaaraan buu noqon marka sawlooyinka koox kooxda loo gelaya gruubiska waad geli kartaan laakiin maca satri cawratin waqadin lilbasar raggii weeye nabigeenana calayh salaatu wasalaam waxa uu ka reebay dadka haweenka in la geliyo wuxuuna ogolaaday raggu inay galaan xadiidkii jaabir baa wuxuu ahaa man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi اlaakhiri falaa yadkul ilxamaama ilaa bimi'sari isagoon hoosta waxuu u guntanayn maa bayna surati waruqbati cawradiisa qarinaya qofka ilaahay aakhara rumaysan yaanu meeshaa gelin ilaa bimi'sarin inuu hoosgunti wato maahane oo satru cawratin tihay laakiin meeshii oo dadkii joogaan baan maryaha intaa iska dhigtaan daraq geli ama kastuun gaaban intaa isku soo reebaan dhex istaagi lama ogola cawradaada inaad banayso taasi waa raggii walqaslu qabayska fi lxamaami lagu qabaystaayey meelaha laysku kulleeyo jaaza lidakari buu u bannaan yahay raggii ninkii maca satri cawratin isagoo cawrada asturaya waqadin lilbasari indhihiis iyo araggiisana daboolayo isku xajiraya haweenkiina wayukrahu dukuulu gelitaankii waa karaahiya fiihi fi lxamaami la gala lilnisaai haweenkii ilaa licudri maradin xanuun iyo cudurdaara inay yeelato aw nufasaa inay gabar umulbaxaysa tahay maahane abcan waa inaan cawrafayn iyo rag la ysdhexyaacaya jirin haweenku way geli karaan haddii labadaa la helo saasuu leeyahay hadalka daahirkiisu wayukrahu dukuulu karaahadan cinda alfuqahaai waa karaahatu tanziiho waxay leeyihiin asalku waa ibaaxa oo way bannaan tahay hadday asalkii bannaan tahayna haddii wixii mawaanicda ahaay oo kashfu cawratin iyo iطilaacu ajnabiyin iyo laga badbaado haweenku way geli karaan laakiin hadduu rag meesha joogiiyo hadduu rag joogo ay dharkeedii qabto ay asturan tahay kuba dhididaysana oo hadday rabta hadhow ay ku qabaysanayso ama qabayskii waa sunne iskaba daynayso waxay lehin wax maxduur sharci hadduusan ka dhalanaynin suuqa dukaamada waa la ysugu iman karaa basaska iyo gawaadhidana waa la wada raaci karaa meeshan kululin lagu wada dhidido maxadiin iyo masaajidkana waa la isugu yimaadaayo xilliginaba laba safoon gidaar iyo astur udhaxaynin bay ahaan jireen tan maxaa diidaya bay yidhahdeen tan maxaa karaahiye haddaba u tiraadeen hadday sidaas tahay waxay dhaheen nabiga wuxuu yihi man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri falaa yudkil xaliilatahu fi lxamaami ninkii ilaahay aakhiro rumaysan xaaskiisa yaanu geynin meelahaa koox kooxda loo galee la ysku uumiyo ee la wada tubaya mar kalena wuxuu yihi nabigu calayh salaatu wasalaam caaisha xadiid baa waxay tidhi caaishaa maalin iyadoo joogta baa haween reer shaam ah madiine ugu yimid markii la iswaraystay tiri naa xaggee ka timaadeen waa xilliga nabiga geerihiisi kadib sal slam waxay dhaheen shaam baan ka nimid waxay tihi waxaa laga yaabaa meelaha lagu sheegayo haweenkoodu meelaha babliga ee buuxee la isku kululeeye lagu dhidido inay haweenkoodu galaan baad ka timaada miyaa waxay dhaheen haa waanu galaa oo waanu samaynaa caisha marka waxay tii nabiga waxaan maqasa asagoo leh ayuma imra'atin wadacat hiyaabaha fii beyti ayri zawjiha fii gayri beyti zawjiha faqad hatakat sitra allahi jala wacala naag kastoo dharkeeda isaga dhigta gurigii ninkeeda meelaan ahayn asturaadii iyo xishoodkii rabbi ka rabe ee xaddii maxaarimta uga dhigay way ku tumatay waa dalka xadiidka lafdigiisa daahirkiisu mantuuqiisu wadacat hiyaabaha wey mafhuumkiisa waxay yidhahdeen waxaa laga gartay idaa lam tadac hiyaabaha oo dharkeediiba intay ku gasha ay ku dhididaayeen nahyigii mafhuumka xadiidka maynan gelin mafhuumu sharigii ayuma aha marka calaa kulli xaal waxay leeyiin waxaan xadiidkan daahirkiisu wuxuu tusayaa in wixii maxduur sharciga hadduu ka dhalanayo sida kuwii la isdhexyaacay laakiin haween keliya ama keligeedba hadday noqotaay dhib mara keligeedna hadda waa la kelaysan karaayo hadda xaradkii badnaayo hor wax badan baa laga baxay laakiin hadduu marad jiro wax kala weydo oy xanuun ugu baahato xanuunkan qabowga ah haya ama romatismka ay yidhaahdaan ama xanuunada dhakhtarkii u soo tilmaamay iskululaynta iyo xamaamka iyo sawnooyinkaa tag la yidhi somalia maxaa lagu dhahaa xamaamna carabaa lagu dhahaa afkan kalena sawna baa lagu yidhahdaa maxaa lagu yidhaha afkan soomaaliya anayaa haddii meel soomaaliya laga samayn lahaa magac baa u samayn lahayd marka is-umis iyo iskululayn iyo meesha lagu dhididiyo macnaha haddaa ishuuris iyo macnaha haddaad fahantay maalinkaad magac u hesho ama midkii loo kalaad u heshoba ku magacow aw nufasa waxay leeyihiin haweenka waa loo ogolaanayaa markay umulbaxayaan bay wax badan waxay sheegaan inay u fiican tahay meelahaas oo kaleeta inay galaan oo jirkeeda muddo dheer maanay qabays waajiba inmayna qabaysanin waxaa dhici karta muddo inayna qabaysanin jirkeeduna xaalaad isbedel badanoo uurkii aakhirkiisii ilaa intii ka dambaysay uu soo maray caafimaadka jirkana aad buu u fiican yahay waxyaabo badan oo iyadu markay umusha tahayna inta badan way fadhidaan marka wax badan jirkeedu inuu ka yimaada caafimaadkadaa ku jira bay fuqahadeenna qaar ka mida leeyihiin iban masaasaa caafimaad ahaan allahu aclam bal dhakhaatiirteennina waraysta wa qabla an yadkhula yucطi ujratah walam yujaawis bikhtisaalin bikhtisaalin xaajatah wa qabla an yadkhula intaanu gelinna yucطi wuxuu siinayaa ninka meesha iska leh ujratahu ijaarkiisa wuu hormarinayaa ijaarkiisa inaad hormarisaa la rabaa si ninkii ama ijaarkii intuu ku qanco uu kugu ogolaado ama intuu ku qanci waayo uu kaaga ceshada meeshiisa haddiise aad iska gashood soo baxdo oo ijaarka lagu heshiin waayo hadhow xaajiya gariga isqabqabshiisa xagashay noqon sidaana ma fiicna sideedabana waxyaabaha beeculmajhuuli ma banaana ilaa fii masaa'il aan iyada laga maarmi karin oo daruuraa maahane ka ujrati alxamaami meeshan aad gelaysaay ujrada lagaa qaadayo waxa aada iibsanaysa waa majhuul waxaan la garanaynin wey waayo biyaad isticmaali doonta intay leegyihiin lama yaqaano jirkaagu dadku kala jir adag inta uu ku kululaanaya waktiga iyo taymka ay qaadan lama yaqaano biyaad daadin doontaa ma kaadinba ku qaban doontaa meesha hadday musqul leedahay ma ku gudan doontaa xaajo maxaad samayn doontaa war looma hayo waxyaabaha qaarkoodna xisaabtanka kuma fiicna hadda soomaalia meelaha babliga musqulaha la galay wax la bixiyo hadda musqusha haddii lagula xisaabta waa lagu yaha maxaa rabtaa imise daqiiqaad ku jiri imise biyo isticmaali maxaajo weyn baa rabtaa mise xaajadii yarayd baad rabtaa oo tayar iyo taweyn laftooda intee la ekaan doonaan yaraan iyo badnaasha lama yaqaan waxyaabaha saas oo kale mimaa yustaxaa minhu waxa laga xishoodo faahfaahintiisa duuduubkiisaa sharcigu ku aqbalaa wixiina waa loo baahan yahay dhinacna lama garan karo dhinacna lama sii qodqodi karo dhinacna lama sii qodqodi karo ujradii haddaba si aynan nisaac iyo muran uga dhalanin hadhowna dulmi u dhicin inaad hormarisa wey sidaan baa hadda xamaamaadka babliga meelaha musqulaha babliga dad ka dhexeeyaay adduunka meelaha laga isticmaalo ayaboodyada iyo meelaha kalaba waxaan la hormariyaa lacagta markaad sii gelaysad in ridda jooga wax go-aanun baa lagu qoriyod u dhiibi aduu waxaa qadarkiisa isticmaal ama ka bato ama ka yarayso sababaa wuxuu ihi walam yujaawiz waa inuusan gudbin biikhtisaalin qabaysigaas xaajatahu intaad u baahan tahay lacag baad bixisoo cidi kuma xisaabaysee biyaha intaad iska furta iska hoostaagnow iska macaanso isaga raaxaysa inaad tiraada lama ogola qadarkii xaajada iyo baahida wixii ka badan israaf weeye israafkana lama ogola qofkana raalli kamaaha wixii israafa qadrulxaaja adigana ku ekow maadaama shay majhuula aada gadatay baabu tayamum tayamumu lmuxdii yowman ajnaba yubaaxu fii xaalin wa xaalin wajaba wa sharطuhu khawfu min isticmaali maa u faqdu maain faadili can اdama dukuulu waqti wasu'aalu ظaahiru lifaaqidi اlmaa waturaabu طaahiru walow غubaara الرمل laa mstacmala muتصila bاlcudwi aw munfaصila wafarduhu naqlu الطuraabi low naqل biwajهi lyadi aw biاlcagsi xal waqasduhu waniyaة اstibaaxi fadl aw الصalaaةi wاnmisaaxi alwajhi lalmanbiti wاlyadayni mac mirfaqi waratib اlmasxayni wasuna tafriiq waan yubasmila waqadim اlyumna wkhllil wاlwila ونزع khاaتم لأولى تضرب أما لثاني ضربة فيجب أdاaبه القبلة أن يsتقبلا مكروهه الترب الكثير اsتعملا حرامه تراaب مسجد وmا بشhرع الاستعماaل منه حرما مبطله ma أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شhيء منع قبل ابتدى الصلاة أما فيها فمن عليه واaجب يقضيها أبطل وإلا لا ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض إلى آخر كيس انت waxaynu ka gaarna qaybo yar oo kamid ma ka gaarna baan u malaynayaa halkan baabu tayammum weeye sida wa taharada awaakhirteeda waxa lagu keenaya gabagabadeeda gabagabaysiga gabagabaysiga lagu keenana waxa keenaya asalka taharadu ama tii xadadka ha ahaato ama tii khabadka najaasada ha ahaato ama asqartii yarayd ha noqoto ama akbar ha noqote asalku waa biyo in la isticmaalo markiise biyihii la isticmaali waayo ba waxaa looga guuraa in ciidda lagu gebagabaystaa looga guuraa saas darteed buu dhowr masaluu ka hadlay masalada koowaad wuxuu kaga hadlay mubiixaatu tayamumi ama musawiqaatu tayamumi waxa keeni kara inaad biyihii intaad ka guurto aada ciid isticmaasho goormay bannaan tahay masalada labaadna wuxuu ka hadlay shartuhu weeyo shuruudu tayamum buu marka labaad ka hadlay masalada saddexaad wuxuu ka hadlay arkaanu tayamum wuxuu ku xijsiiyey sunanu tayamum kadib aadaabu tayamum makruuhaatu tayamum muxaramaatu tayamum mubdilaatu tayamum kadibna masaa'il mutafariqa intaasuu baabka kaga hadlay mualifku raximah llahu tacaala tayamumu muxdii ninkii xadadku ku dhacay xadadka asqarka ee yar baa loo jeedaaye inuu gebagabaysto aw man qofkii ajnaba junubay yubaaxu waa la banneeyaa fii xaalin mararka qaarkood xukunkiisa mubaaxo weeye wa xaalin mararka qaarna wajaba wuu waajibaa marna waa mubaax marna waa waajib ciid in la isticmaalo asbaabta keenta haddaba ka asbaabtii maanu ka hadlina wuu ishaaray laakiin xukunka takliifiga ee tayamumku marna waa mubaax marna waa waajib mar waa mubaaxo haddii aad biyihii isticmaali karto maca almashaqati laakiin ay ku dhibayaan inaad iska gebagabaysato waa kuu bannaan tahay biyihii inaad ku weysiisato dhibkii taxamushood u dulqaadatana waa kuu bannaan tahay marna waa waajiboo biyoba haddaad weydo oo salaadii inaad gebagabaysatiyo inay weyse la-aan noqoto ay noqoto iyana waajib buu noqonayaa asbaabta tayamumka keentana marka la soo ururiyo waa laba faqdulmaay biyo in la waayo oo shuruuduu ku sheegi doonaa kow biyo inaad weydaba oo biyo aad ku gebagabaysata ma haysid biyaad ku weysiisataan le maba haysidba maxaad sameyn oo kale waxaa ku furan keliya gebagabaysi wey sababkan asaaska ahna waa sababkaas oo faqdulmaay ah sababka labaadi alkhawfu min isticmaali ilmaay wey biyi waad haysataa laakiin waad ka cabsatay ama qabow baad ka cabsatay ama xanuun dartii iyo caafimaad daraad uga cabsatay oo xubnihii aad dhaqi lahayd baa qaar boog iyo nabar ku yaallaan ama naftaadaad si kale ugu cabsatayoo intan yari cabitaan ugama maarantidba haddaad ku weysaysata dhexdan bahgooyada ool ugu dhiman khawfan cala nafsi weeye asbaabtaasoo dhan waa inuu keeni doonaa isagu marka insha allahu tacaala masalada koowaade haddaba qofka muxdidka ee xadad asqara ama jinaabada qabee xadad akbara inuu gebagabaysan karo shuruudeeda haddii la helo qur-aankaa inoo sheegay in kuntum mardaa jiradii soo maha aw calىa safarin aw jaءa aadum axadu minkum min algaayiti aw laamastum الnisaaa falam tajiduu maaa fatayamamuu saciida طayiba guud ahaanna waxaa la yihi wain kuntum junuba faطaharuu wain kuntum mardaa nusuusta nabigana calayh الsalaatu wasalaam dadkii biyaha waayey waa kii xadiidka abidar ku lahaa asaciidu ayibu tahuuru lmuslimi idaa lam yajid ilmaaa walow licashri siniina toban sana haddaad biyo weydo saciidkaasa ahaaro waa qofka muuminkaa faidaa wajada almaa falyataqi illaaha walyumisa bishratah haddii uu biyihii helo ilaah intuu ka baqo biyaha ku ahaaro qaato dabcan waa hadday sababtu biyo la-aan ahayd halkan waxaa laga gartay xadadkii asqarka ahaa iyo kii akbarka ahaa labadaba in la gebagabaysan xadiidkii saxiixa ku hiileena qisadii cumar iyo camaar waa kay safarta isu raaceen waa kay biyo la-aani ku dhacday aayadda gebagabaysigana xilligaa ka hor bay soo degtay laakiin qaabkii bay garan waayeen amaa cumar orda dhaafku ku yidhi anagu gebagabaysi aanan garanaynin waxba samayn maayo amaa camaar qabays baa laga rabay faajinaaba ku dhacday si uu u gebagabaystana ma yaqaan markaasuu wuxuu leeyahy fatamacagtu fi turaabi kamaa kamaa tatamaraqu daaba sidii neef xoolahan ku galgashay wey ciiddii ilan qabays baa laga rabaa ciidni inuu isticmaaluu rabaa markuu nabigu u yimid nabigu mabda ah tayamum xada akbar kuma inkirin laakiin wuxuu saxay qaabka inamaa kaana yakfiika waa kii xadikan waa iman doonaa labada gacmood iyo wejiga kugu filaa maxay kaga filaaneen ninkan janaabuu ka gelgelimaysanayey janaabadii gacmaha iyo wejiga kaaga filaa baa lagu yidhi in laga junubkii uu gebagabaysan kara halka waa ka garatay washarطuhu khawfu min isticmaali maa aw faqdu maain faadilin can اdama wuxuu yihi washarطuhu shardigiisu sharطu tayamumi afar shardi buu leeyahay tayamumku markuu asaxaye banaanaanayo afar shardi buu leeyahay shardiga koowaad khawfun in laga cabsado weeye min isticmaali maain biyo isticmaalkooda biyaha isticmaalkoodii biyo waad haysataa laakiin naftaadaad iyo caafimaadkaagaad uga baqday iyo noloshaada biyahan isticmaalkooda daahirka aayadduna way tilmaamayo wain kuntum mardaa baa la yidhi haddaad jiran tihiin oo biyaha jiro waa kuu diidi kartaa nabigeennana xilligiisii waxaa sugan gaswatu daati salaasil ciidankii loo diray baa waxaa sariyadaa hogaaminaya gaswadaas camr bn اcaas radi allahu canhu ardaa dadkii isagaa imirka amiiruhaa isagaana tukin jiray xilli qabow dhacayo baa janaabo ku dhacday biyihii buu ka cabsaday marka biyana waa watay hadduu qabaysto inay kaba raacduu ka baqay wuu iska gebagabaystay asxaabtiisana waa ogaan ciidankiisu wuuna tukiyey arrintiibaa markii madiine lagu soo laabtay baa dacwad lala gaaray rasuulka ilaahi isagoo biyo haysta falam tajiduu maan baa naqiinay isagoo biyo haysto intuu gebagabaystuula salaadihiina tukiyey nabigu waa u yeero wuxuu yihi camarow saa miyaad samaysay haa maxaa kuu kalifay waxaa xasuustay buu yihi qowl allahi tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima war naftiina hadilin ilaah waa idin naxariistaa kaasa saa yeeray nabigu waa ku qoos muusoday sala allahu alayh wasalam iqraar iyo taqriir wey mid kalena khaswo nabigu ka maqan yahay baa nin nabar madaxa kaga dhacay wuu junubay wuxuu leedahay nabar baa igu yaalla biyahan qabow wax biyihiina waa qabow xal ii keena waxaa la yidhi adoo biyo haysta cudurdaar gebagabaysi kuuma hayno biyi buu isku shagoo qalaf kawaa dhacay waa dhintay markii la yimid baa nabiga arrintii loo sheegay waa ki yihi qataluuhu qatalahum allah way dileen buu yihi nag allaha ka dhigay alaa sa'aluu idaa jahiluu haddaynan garanaynin may waraystaan fainamaa shifaau lciyi su'aalu jahli waxaa lagu daweeyaa inaad weydiis haddana wadadii garanaynin dadkana weydiinayni maantao dhan alunsanaato soo maha nin bay ku adag tahay dadkanu wax weydiiye meel buu u socdaa wadadii uu garan layahay waxaa sii habaabin oo sii fogeyn dadki ma su-aalayo dadkaad iska weydiisa wadadii in lagu tilmaamo ag taagan tahay baa laga yaabaa laakiin waa dambe meel fog aad ka dhacdo marka fainamaa shifaau lciyi su-aal jahligu su-aal baa lagu daweeyaa taagu ninkaa namarad buu ahaaya nabar xanuuna camr bn caasna wuxuu ka baqay qabowga biyaha su-aashaasaa nairobi lagu soo noqnoqoto hadday biyihii qabow yihiin oo kuleyl aan haysanin maxaan samayn karaa war gabagabaysta biyahan qabowiya idin dilin haddayna biyo kule hadhow barqadii markay biyu idiin diiraan amaad heshaanna qabaysa markaa ladinka rabaay sababka koobaadi waa biyihii inaad ka cabsato isticmaalkooda ama xubintii la marin lahaabaa boog iyo nabar ku yaallaa oo nabarkii inay boogtii xumaata kugu xumaataad ka baqi ama boogtiiba inay kugu daahda bogsashadeeda hadday biyahan iyo galaan oo wixii la mariyey ka dhaqaan baad ka baqi boogtiina ninkii dakranaabad aragtay qabowgiina camri bni caas baad aragtay wixii lamidana ka qiyaasa markaas waa faqdu maain waxaa le khawfu min isticmaali ilmaayi wey sababta labaad ee shardiga labaad sababta labaad ee shardiga hore buuxinaysa waxaa ka mid a aw faqdu maain biyo inaad weydo faadilin ka badan anidamaa oonkaaga cabitaankaaga adiga oonkaaga waxaad u cabi lahayd biyo ka badan oo dhadheerba inaad weydo aslan biyoba haddaad weydo falam tajiduu maan balaydi waxaa fii xukmi faqdi ilmaayi ah haddaad bahgooyo joogto biyahana cabitaan aada u haysato oo haddaad biyahan ku weysaysato ama janaabo kaga qabaysato way kaa dhammaan waxaad wax kusii karsatana heli maysi ama waxaad sii cabta heli maysi intaad meel ceelal biyaha ka tegayso ta naftaada halaag sowmaha biyaha meel dhigo booraysoo gebagabayso waayo nafta badbaadinteeda baa ka awleysan oo ka habboon cibaado tahaaradii biyaha bedelkeedii sharcigu jireeyey shardiga labaad shardiga koowaad haddaba waa biyihii inaadan isticmaali karin ama maba haysid amaad ka cabsanaysaa shardiga labaad dukhuulu waqtin waqtigii inuu soo galo wey qabla alwaqti lama gebagabaysan kara bay yihaahdeen fuqahada shaaficiyadu waxay u daliishadeen waxay yidhahdeen qaala tacaala fii kitaabihi ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum ahaarada waxaa la isamray salaada marka loo istaagayo ay aradtum lqiyaama salaadna waxaa loo istaagaas markii waqtigeedu soo gala sooma asalka sharciga ahaaradu waxay laasimtaa oo laga doonayaa daahiru shari sheegayaa cinda dukuuli اlwaqti wairaadati اlqiyaami lisalaati inay tahay waxay dhaheen qabay biyaha marka la isticmaalaya qabays iyo weysaba nusuus sharciga soo reebtay oo caddaysay in la hormarin karo gebagabaysiga daahirkii shardigii wax ka soo reebay lama hayo fabaqiya fi ishtiraadi dukuuli waqti kow waxay dhahen waxaa ibnu maajahu wariyey waxaa le imaamu axmed wuxuu wariyey min xadiidi abi umaamata bisanadin saxiixin ee nabigu uu yihi markuu ka hadlahayey ardadan masjid iyo daahir in looga dhigay faaynamaa adrakat rajula min ummati salaatu facindahu tahuuruhu wa masjiduhu in kastoo ummadayda ka mida meel kastoo salaade ku qabato masjidkiisii iyo wuxuu ku dahaara qaadan lahaa waa haystaa maxay dhaheen shardigu idraaku salaati salaadii ay soo gasho buu uhuur iyo tahuur iyo masjid haystaa baa la yihi salaada haleelkeedina bidukuuli lwaqti weeye daahirkiisana tahuurka la sheegayana turaabkii wey waxaa lamid a xadiid ibn cabdilah bn camr caas axmed waliy bisanadin صaxiixin fainamaa adrakatni salaatu tamasaxtu wasallaytu nabiguna yii meel kastoo salaada igu soo haleeshaba ciiddaasaan ku gebagabaysanaya isku masaxaya waana tukanayaa tamasuxii cinda idraaki salaati baa daahirka ka muuqatay yihaahdeen intaa markaan isku jacburino en isku soo celcelinaay ishtiraau dukuuli اwaqti baan ka fahanay yihahdeen waana qowlu akari اfuqahaai wey fuqahadu saasay u badan yihiin mafhuumkoodu walow aadayna lagu caddayn shardiga saddexaad wa su'aalu su'aal daahirun oo muuqda lifaaqidi ilmaai kii biyo la-aa kii biyo la-aan u weysaysanay u gebagabaysanayey markuu waktiguu soo galo inuu su-aal daahiro uusan qarsanaynin dadka weydiiyo wey wax biyo ayaa haya meelaha yaa biyo ku sheegay wax biyo oo yimid ma la haya waa inuu waraystaa haddaad salaadii duhur gebagabaysatood waraysatay oo casarkii soo galo haddii ixtimaal ay suuragal tahay biyo ina yimaad biyuun la helay dariska wax biyo haya iyo tuubadii wax ma soo dhaceen iyo wax biyo dhaaminayo biyo wada meelahan ma la arkay iyo inaad haddana mar labaad raadisaa lagaa rabaa waayo salaad kastaba tayamum inaad ku tukataay falam tajiduu maan wey inaan biyo la helinna waxaa la xaqiijin karaa marka waktigii soo galee wujuubkii taagan yahay saa darteed alabulmaayi iyo su-aal daahiroodan la dhuudhuumanaynin baa lagaa rabaa waa hadday si u suuragal u tahay inay biyo jiraan haddii tuhun soo baxo biyo inay jiraan ama meel laga helayana waa inaad meeshii aado haddaan cabsi kala jirin haddii aad aragta meel shimbir biyo ku dhacaysana oo tuhun iyo dareen kuugu dhashoo tiraa warninga meesha amay biyo ku jiraanna waa inaad aaddood soo hubsataa hadday dad yimaadeen ama shan qaraad maqashay tuhun biyo keeni karana waa inaad iska hubsataa falam tajiduu waxaa yaqiin loo guuri karaa markii yaqiin biyo inaan lahaynin la arko baa yaqiinu tayamum min alwuduui wa ahaarati ilmaai laga guuri karaa bay yihahdeen shardiga afraad wa turaabun ciid طاahiru oo طaahira waayo saciidan طayiban laba mas'alo bay xambaarsan tahay waxaa lagu gebagabaysanayaay turaabun inay tahay waana sida jamhuuru ahlicilmi ay qabaan dawaahirta nusuustana u dhow mas'aladan ku soo aroortay marka la isu keeno nabigeena sal اlau alayه wasalam ficlan wuxuu u sameeyeyna ciid iyo caray ahayd erayadiisana xadiidkii xudayfiya kayrkii waa kii ahaa wajucilat liya turaabu ahuuran ciiddaa ahuur la iga dhigay haddaba lafdu saciid maadaama macaani badan uu mujmal yahay oo ixtimaali karo mid kamida ficilkii nabiga iyo qowlkiisii haddii uu caddeeyey macaanida kiisaasaa lagu xambaaray gaar ahaan fii maqaami minnati xilliu galladaysanaya ciiddii haddii lagu sheegay iyadu khasaais khasiisa inay leedahay baa laga gartay inay aahir tahayna saciidan ayiban bimacnaa aahiran weeyo de in allaha ayib laa yaqbal nijaase ilaahay loogu taqaruba lamaba ogolaba ciiddii haddaba walow gubaara ramli bacaadka iyo xaanida boorhka ka kacayba ha noqde adu ciiddii gacanta markaad dhulka saarto waxaa ku soo raacaya waa boorhkeedii waxa kalee kuuskuusanee soo raacay waa inoo iman doontaaye inaad iska fududayso iska daariso weliba iska afuuftaa sunno ah maxaa gacmaha ku soo haray boorhkii haddaadan ciiddii caadiga ahayd ba ahayn oo meelahan xaanidii iyo bacaadka aad gacmaha saarto boorhkoodii kala soo raaco kifaaya kii ku soo raaci lahaa isla isagii weeye waxay yidhahdeen fuqahadiina shaaficida waxaa la mid a guryahan dhoobada laga dhisay haddii aad gurigiisaa gacanta ku dhahdo boor kaa soo raacana kifaaya idana boorun baa lagaa rabay waa ciid gubaar leh oo boorle waa inay noqotaa halkan maxaa ka baxay taylka lagu gebagabaysanayaa ka baxay oo sajaayada lagu gebagabaysanayaa ka baxay oo kuraasta lagu gebagabaysanayaa ka baxay oo see la yeelaya hadda marar baaban ciidba la helaynin meelaha galbeedka waxaan ku arkay indhaha biyaha dad ka keento inaad subermarketka ciid bac ku jirta ka soo gadato guriga dhigato ama gaariga ku qaadato maahane haddaad biyo weyda ciiday ku gabagabaysta heli maysa dhulkii dhannaaba laami iyo dhagax baa laga wada dhigayba waxaa laga yaabaa maantao dhan laba magaalo laba boqoloo kilomitr isu jirtaa socoto midaad ciid ka qaadato inaad weydo baa dhici karta saa darteed guryaha markaa joogna waxaan dhihi jiray subermarketkaa ciiddii oo bac ku xiran baa la iibinaya idinku ciidda banaanka taalla bilaashka agga ciiddi ataa waa bee ciiddi baa la gadaya markaasa guryaha waxaa noo oli jiray bac ciida gaarigana bac ciidaa kugu jiri haddaad biyo weyda si kale ugebagabooraysato ma laha marka ummad waxyaaba badan ku imtixaano weeye dhinaca markaad ka eegtana dhulkoodii dhistay wey saa darteed hadduusan wixii gubaar lahayn oo ciiddii aan waxbaba kaa soo raacaynin waxay yidhahdeen gebagabaysi ma asaxo waana qowlu jamhuuri ahli اcilmi aniga dawaahirta nusuustana saasay ila dhowda laa mustacmala masaladii mustacmalkii bayna daba socota weli laa mustacmalan ay laa turaaban mustacmalan ciid la isticmaalay waa inayn ahayn mutasilan ahaaya ciiddaasi bilcudwi xubinka mid la xiriirtoo saaran aw munfasilan mid ka socan ha noqotee ciidda la isticmaalayaay waa inaanay ciid mustacmal ahayn bimacnaa ciiddii xubinka aada ku tahaaro qaadatay ee wejiga marisay wejigana ku hartay ama gacmaha aada marisay gacmihiina ku hartay mustacmal bay noqotay waxay dhaheen qiyaasan calaa maai lwuduu'i wabaa mustacmal aan kusoo marnay masalatu mustacmal daliil muctabar oo xujo oo la taaban kara ma laha walidaalika masala mushkila noqotay midna qaacido ogaada masaailka fiqiga haddaad aragtaan masale mucaqada oo adag oo in la dabaqaayay dhib badan leedahay haaliban mustanad iyo sal sharci oo sugan oo fiican ma laha nidaamka markii masalo yar ijtihaadaadku ay la yar fogaadaan marka dambe laablaab waxay la geli isagii si uu yeelo u waayo waxaa la fuqaadii shaaficiyada ahayd sidee baan mustacmal isaga ilaalinaa gebagabaysigii weliba gaar ahaan waxaad tidhahdeen ilamirfaqi ha la gaarsiiye saan arki doono saan mustacmal isaga ilaalinaa qaab aad u dhib badan oo tababar iyo training dheer u baahan bay ha loo gebagabaysta ihaadeen waxay dhahan labada gacmood sidaan soo dhahaye tan faraheeda afarta ah afartan kala dhabarka kaga hagaaji sidaa ugu jir suulkan ka ilaali inuu taabta jirka waayo hadhow suulka kale u masixi doonaayo meel hadduu soo taabta ciidda hartee mustacmal bay noqon saa darteed suulkan waa inuu gaar u goojiyaa afarta sad afarta afarta ku hagaaji gadaal u raaci markaa xusunkii gaarta soo celi weli suulka kor baad uhayn kor baad uhayn ilaa suulka suulka aada marisa gacanta kalena sidoo kale dheh ilaa aada saa u marisa yidhaahdeen kayfiyada sidaasi aslan sharciga wuruud iyo habaat midna kuma laha waxaana keenay mas'alada ismustacmal oon asal lahayn baa in la tabiiqiyaay waxay noqotay noocaa tareyninka u baahane nin walba maalmo in la tababaro maalmo lagu layliyo u baahan haddana waswaas bay dhalisay suurkii u taabtay mustacmal bay noqotay iska daa mid kala soo qaatay waa masaladii usaliida oo kaleeta dhibkeedii wey marka masaladan ciid baa mustacmal noqotay iyo markaad eegta cumuumka iyo waxaan leeya kayfiyada iyo riwaayaadka nabig ala slam wax mustacmal turaab oo la iska ilaalin jiray ma jiro inta labada gacmood la saaro oo laga iska daadiyo oo laga afuufo oo nabigu saa yidhaahda iyaga saainsi isagoo dhaqaya mu wejigana marin jiray xusunkana maalinki doonaa isaga laftiisu wax sugan ma laha laakiin labada gacmood intuu saa isku dhaho mu wejigana marin jiray mustacmal ha la yska ilaaliye ciidna ma jirin qabayskana iyo weysana mustacmal ha la yska ilaaliye lama aqoon jirine waxyaabaha ijtihaadaadka fuqahadu waxoogay la yar durkay bay ka mid tahay laa mustacmalan haddaba weysadii baan raacinaynaa oga qiyaasanaynae biyo ciid mustacmala iska ilaali buu ku leehay ciiddan haddaba lagu gebagabaysanayo mustacmalkii waa tee waa ciiddii la isticmaalay weeye ama xubinka ha ku hor harto oo korkiisa ha saaraato ama intay kaba duushay meel ha ku dhacday mutasilan ha ahaato kaana ha yeece turaabkaasi bilcudwi xubinkii mid la xiriiroo dul saaran aw munfasilan mid ka socmay oo meel kale ku daatayba ha noqdee lama isticmaali karo ayib su-aasha imanaysa waxaa weeye weysadii hadday biyo kaaga duulaan aada isticmaashay mustacmal bay wada noqon jireen ciiddana ciidda inta korun baad iska qaadi waayo biyuhu way wada dhex galaan ciiddiisa su wada dhex gashay inta kore saa inta saga qaado inta hoose kasii gebagabaysamay fuqahadeenu yihaahdaan halkan wuxuu u gudbay wafadluhu naqlu turaabi halkaas caawa ku daydina insha allahu tacaala si usbuuca dambe kitaabu ahaara aan u dhammayno usbuuca ka dambeeyana imtixaankiisii in sha allahu tacaala aynu u gallo aan ku iman doonaa maxalma su-aashaadi weydiin doonta inaan u soo socdaa laga yaabaa su-aale ii yimid baa jire halka laba derbi ma lagu tayamumi karaa talaaxidiisa derbi ma lagu ta talaaxidiisa qiyaasan ala cala turaabi cinda jamhuuri ahli اlcilmi maya derbiga kuma ansaxdo laakiin fuqahada maalikiyada iyo xogay kalo oo jacburo madaahibta kale ka soo falfallaagoobay baa mas'aladaa qaba laakiin aniga turaabkaa shardi inuu yahay baa daahirka nusuusta ila dhow haddii aad labadaba weydana salaadda way ka asixi faaqidu tahurayn baa la yidhaahdaayo ciidna waaye biyana waaye salaadiina way joogtaa sideedaada ku tukan salaad ha laga tago qiila lawaa salaad say ku qabataa loo tukadaadi ay soomaalidu dhihi jireen wey ninka wuxuu bacda salaam haddii aan biyihii haysto laakiin aan ka baqo balse aan kululaysan karo ka waran haddaad kululaysan karto mma gabagabaysan kartid ad biyaha diirsan karto ma gabagabaysan kartid waayo cabsidii way zuushay sabab lagu zuuliyaa la hayaa laakiin salaada ay tegayso may dhib ma laha salaadda hadday waktigeedii baxo cudurdaar baad leedahayo wakti allaale waktigaa tahaaradaada dhamaysato unbaad ka soo gaari ee biyaha kululayso waxaa kale intaanan kakala gaarin xabeydkan horta qabowgu waxa lagu kululaysta haddaan lahaynin waa la gebagabaysan karaa ciid haddii la waaye nairobi horta ciid ma jirto malayn maayo inaan kugu waafaqayno oo boorkeedii baan isligu joogi laana silimasha la yidhahdo la dhowr maamul haddii roob la waayo boorkii iyo qaacii ka dhacayay baan u jooglanay soo maha horta ciiddii iyo boorkii iyo khubaarkii ma laha baan lagaa lagaa lagu waafaqayna asalku inay cinda alisticmaali khubaar leedahay shardi maaha laakiin tii khubaarka lahayd inay tahay baa shardiga halkaasay fuqahadu yihahdaan maxay halkaa uga jeedaan waxay dhaheen hadduu lam yajid ilaa turaaban ilaa tiinan wax qoyanoo dhooba a mooye wax kale waad weyne sida hadda tan roob ku dhaceen oo kaleeto waxay yidhahiin iyadoo gacanta marin wejigana wuu marsan oo tan oo kale ma lahaya haabay dhaheen maratan yajibu taayuru marayba dhooba inaas wada marisa waajib tahay baa jira salaada hay ka fara laqdiga ma furi kartaa qofka mar waxaa fuqahada shaaficiyadu ay waajib ku tahay dhoobo inuu isku dhabooqo salaad si uu tukado ya marku dhari waayo wey intaa dhara xerata weyde waxay dhaheen dhoobada si fiican isu saartaano salaada ku tuko oo dhoobada macaunay qarin waxay dhaheen haddayna qarinayninna way tashwiihin markay tashwiihisana ay suuro fool xumaysana qaabkay ahayd qaab ka yar duwan bay u muujino waxaa weeye takfiifu shari sharkii baa laga foobeelaya u yidhahda calaa kulli xaal marka waxay leeyihiin dhoobadaa qoyan baad gacanta saari haddiiba aada weyda turaab fuqahana waxay waajibiyeen gidaarka gacanta saar qaarna waxay yidhaahdeen bilaa wuduu'in walaa tayamumin tuko marka saad ku jamcin karta gidaarkii mari kii gidaar kuu shardinayeyna wejkiisi waad haysaa kii bilaa gidaar tukan ahaana tukatayba faaqidu ahurayni masaladiisa wey kitaabkan ka hadlay faaqidu ahurayni masalada waa ka faafaan subana halkaas ku dayna subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuub ilayk